marka laga hadlayo dhaqanka soomaalidu wuxuu gebi ahaanba ka hor imaanayaa dhibaato loo geysto qof dumara iyadoo haweenkuna ay qiimo weyn ku dhex leeyihiin bulshada soomaalida loona aqoon jiray xilliyadii hore bermegeydo xitaa haddii uu jiro dagaallo dhex mara beelaha marka fal kufsiyo loo geysto dumar ayaa la sheegay in godobi ay dhex mari jirtay labada qoys ee gabadha la dhibaateeyo iyo qoyska ragga falkaasi geysta ay ka soo jeedaan taasoo mararka qaarkood sabab u noqon jirtay colaado ay adkaato in la damiyo iyo deegaano lagu kala guuro inkastoo xilliyada qaarkoodna ay dhici jirtay in dhibaatadaasi marka gogol ay wada fadhiistaan dhinacyada qoysasku ay ka xaali jireen haddaba maxaa ka mid ahaa sheekooyinkii caanbaxay ee ay soomaalidu in badan ku baraarugsanayd ama ay halqabsigu u soo qaadan jirtay axmed faarax cali idaaji oo ah qoraa soomaaliyeed waxa uu dhinaca kala aruuriyaa suugaantii iyo dhaqankii soomaalida waa horta waa yaab weeye inay arrintaani aada u soo badatay waayadan dambe laakiin soomaalidu markay ay dhaqankeeda ka dab qaadan jirtay waa xishoon jirtay oo arrinta xishoon la-id iyo cabsi la-aan labadaasaa dundhib u ah waxaan ku sida la yidhaahdo raggii hore ee soomaaliyeed de amaan soo gaaray ama dhaqanku siduu sheegayo qofku inuu haweysto qof dumaro uusan qabin baaba dembi ahayd ba haweysiga laftiisa iskadaas kufsiya marka mar dhif ah ayaa la maqli jiray cid baa yani gabadh baa la kufsaday iyoyaa la maqli jiray markii la maqlo arrintaas ay dhacdana ma ahayn wax loo dul qaato ama wax maaragtay lagu badbaadi karay oo qofka ku kacayaa wuu ogaa in dhibaata ka raacaysa ama aan yani loo geynayn mararka qaarkood waxaa la ohan jiray reerka gabadhu ka dhalatay lakursada waxaa u dhaantay in wiil laga dilo wiilka cura inuu ka dhinto mararka qaarkood yani meesha ay arrintu ka joogtay soomaalida waktigaas gabadha walaalkeed iyo aabaheed iyo adeerkeed midna ma seexan jirin
culimaa udiinka ayaa qudhooda waxa ay ku tilmaameen xadgudubka kufsiga mid ka mida dunuubta ugu weyn ee uu qof muslima galo sheekh nuur baaruud gurxan waxa uu ka hadlayaa culimmada iyo aragtidooda kufsiga saaray walaalay waad mahadsan tahay waxaa weeye su-aasha jawaabteedu shareecada islaamku waxa xun oo dhan bay la dagaalamaysaa kufsigu wuxuu ka mid yahay ama zinaduba waxyaalaha ilaahay subxaanahu watacaala shareecada uu usoo dejiyey kutubta usoo dejiyey rususha usoo diray waxaa ka mid a nafta bini aadmiga in la ilaa diinta in la ilaaliyo nafta in la ilaaliyo caqliga in daroogiya waxaa laga ilaaliyo maalka in la ilaaliyo nasabkana in la ilaaliyo oo yacni cirdigii iyo tarankii iyo wixii in la ilaaliyo marka waxaa weeyaan waxay ka soo horjeedaa kufsigu waxyaalihii kutubtaba loo soo dejiyey oo rususha loo soo diray ayay ayuu arrintaasi ay ka horjeedaa weliba wixii oo xaaraan ahoo awalba zine ahayd ayaa haddana xoog loo adeegsanayaa marka waa arrin aada u liidato shareecada islaamku ay kasoo horjeedo caqliga bini aadmiga fayowna uu kasoo horjeedo insaaniyada iyo bini aadminimaduna ay kasoo horjeedo marka qaab ay taasi u banaanaan karto ama loo aqbali karo ma jirto arrin aada u liidata wey haddaba maxay tahay ciqaabta uu qofku ku mudan karo kufsi haddii uu sameeyo mar kale ayaan su-aashaasi weydiiyey sheekh nuur baaruud gurxan wallahi sahray arrintaas waxay noola muuqataa arrin aada u dhibaato badan oo aad waxaa weeyaan waxaa ayaan dhaweyd la ii sheegayo xataa gabdho yar yar oo baan gaadhin oo kufsi wax kasii liitaba lagu sameeyey oo aada loo haleeyey dad qaxootigan dhibaataysana xamar hareerihiisa degan asna waxaa laleeyahay dhibaato badan baa lagu hayaa marka wax iska sheegasho aan ahayn ee la taaban karo ayaa maxkamadihii iyo booliskii iyo wixii oo dhan ay sheegayaan oo ayaan dhaweyd waxaan dhegaysanayay t v-ga isagoo barnaamijkii maxkamadii iyo wixii iyo sheekadii ay ka socoto arrintaas runtii waa arrin laga xumaado waa arrin aada u dhibaato badan culummada soomaaliyeed haddaanu nahay arrintaa hadda ka hor waan ka hadalnay fatwano hadda ka hore oo shir la igu yeedhay weyn oo magaaladan muqdisho lagu qabtay waxaan sheegay arrintaa xukunkeedu in la gaarsiin karo dil ninka kufsiga geysta gardarada ah waxaad og tahay xataa zinada markii qofkani uu wax guursado hadduu zinaysto shareecada islaamku dhagax bay ku dilaysaa marka midkani waxa weeyaan waa zinadii oo hadde boqol goor kasii dembi badan oo xoog la adeegsaday marka fasaadka intaa la-eg xukunkiisu culummo badan oo islaamka ah waxay iftoodeen inay xukunkiisu qofkaa dil uu gaadhi karo hadda ka horna waan sheegay marka waa arrin aan aada ooga xunnahay dawladda soomaaliyana waxaan ugu baaqaynaa arrintaas tallaabo gacan bira inay dadka waxaa samaynaya gacan bira inay ku qabato naxariis la-aan in loo muujiyo arrintaa daahiro xun weeye in la dabar gooyo oo arrintaa shacab iyo dawlo aan loo kala hadhin ayaan soo jeedinaynaa
dhaqanka soomaalida ayaa marka aynu dib u eegno beri wuxuu ahaan jiray mid heeso gabayo iyo suugaan lagu cabiro xanuunka ay leedahay kufsiga axmed faarax cali idaajaa ayaa inta uu ka xusi karo iigu sheegay kun iyo sagaal boqol iyo dhow yaa xusanka dib dhacday oo gabar baa la kubsaday niman dhalinyara ayaa kubsaday oo geentiyaho idiba kubsiga iyagu uma jeedin waxay u jeedeen inay kaga caabsadaan gabadha waa loo diida marka inay ka caabsadaan maaragtay aabaheed iyo askeerkooda marka gabadhi marka la kubsaday waa kun iyo sagaal boqol iyo dhow yaa xusanka bilowgeedi laba goobood oo xun oo dabaad soo koobayaay ayaa mid waxaa la yidhahdaa xaraga mooge midna waxaa la yidhaahdaa mayaad labadaba waxay gabadhaa darteeda ku dhaceen dhowr iyo afartan nin baa iskaga dhibatay waa garan kartaa hubka beriga wadanka yiila inuu ahaa hub maaragtay aan aan yani sida hadda kan wax aan wax u dumaayin laakiin waxaa la iska raatibay ceel iyo cabsidnin iyo gooba labadaba intaba waa dhacda taasi waa mid oo waa si uu ka dibyahay ninkii oran jiray irkadaabo waxa aan cadaaca uga kale qaawin gabareeda wakiilaha taasi wata sheekada kale waxa weeye mudug baa beri waxaa kasoo baxay dhowr yani lixdanadii kun iyo sagaal boqol iyo lixdanada bilowgoodii mid dhalinyaro ah oo haddii adakoo dhagaala ah wuu dhagaala ah markaasu wuxuu gabdhaha markii ay ariga arigaha fuliyaan oo reerkooda u wadaan buu wadooyinka u fadhiisan jira markaasuu kursan jiray baa liyi ninkii adigu gabad uu kursaday niman ay waala ahaayeen baa raadsaday macalinka dambana waxay ka timeen xinayaha sida wananka iyo duniya ninkii waa dhow ayuu dhintay mid dambana haddii alla kuu roon yahay gabar uma kursan iyo qof weyn midna mana guutan waxna ma dhalin dhawaan buu dhintay ninkaas
bulshada dhexdeeda waxaa gebi ahaanba la soo gudboonaada gabdhaha la kufsado weji gabax iyo in lagu dhaleeceeyo dhibaatada iyada loo geysto madaxa xafiiska la tacaala haweenka la dhibaateeyo ee baahi koob ee magaalada hargeysa caashe cabdi rooble oo la kulantay haween badan oo dhibaatooyinkaasi ay soo gaareen ayaa waxay iiga warrantay waayo aragnimadeeda xanuunada gabdhuhu ay qaadaan walaalay maskaxiyan waxay dareemaan dee sida aynu garan karno muxuu ahayde qofkii stigma fara badan inay maaragtay iyadii la la bileemgareeyo ama dee la eedeeyo in muxuu ahayde ay khajisho inay dadkii iska qariso in ay u malayso qof walo arkaaba inuu og yahay wixii ku dhacay muxuu ahayde maskaxiyan iyo psychological ahaanba dee insecure ayay muxuu ahayde ayay fiilgaraynaysaa in aan la rabin bay fiilgaraynaysaa in sharafkeedii hoos u dhacay bay fiilgaraynaysaa marka yacni dhibaatooyin fara badan oo aan muddo dheer ku qaato sida ay uga soo kabato ayaa ku dhacaya
maantana intaasi haynoo joogto dhegaystayaal warbixinta ka midka ah taxaanaha kufsiga ee aynu toddobaadkan ku eegayno meelo badan oo ka mida geyiga soomaalidu ay degto haddii allaha awoodale uu idmo waa inoo maalinta berriya oo aad ku maqli doontaan barnaamijka dhakhaatiirta gudaha waddanka aragtidooda iyo xalka ku wajahan dhibaatada kufsiga ee laga filan karo maamulada jira waana qaybta afraad ee ugu dambaysa barnaamijka taxanaha ood ku dhagaysan doontaan maalinta berriya inta ka horraysa sidaa iyo nabadgelyo